sidaan ognahay dowladda xiriir baa naga dhexeeya kenya waxayna noo caddeeyeen warkaas inuusan aan ahayn hay-adahooda amniga markaan la xiriirnay in uu maaragtay qoryahaas ay hayaan sida sheegayaan ay sax tahay waxay sheegeen inay inayna ahayn war saxa macnaa warkaas marka waxay la tahay qofka waraysiga bixiyey wuxuu leeyahay waxay u muuqataa ama u eg tahay wararka noocaasana badanaa waa iska maaragtay mala awaal bay u badan yihiin ama qiyaas waxa cad in dadka meesha weeraray ay ahaayeen dad u dhashay wadankaas hubkana sidaa og tahay qofku waa heli karaa ama wadankooday ka heli karaan meelo badan bay ka heli karaan al-shabaab meel kasii joogta qayb ka mida waxa weeyaan waa kenyaan macnaha